بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عادنا الله منها waxaan ku soo jirnay mawduucii ahaa maqaasid shariica waxaynu ka soo hadalnay madkhal aan u samaynay ama albaab laga gelayo maxaan ku leeyahay maqaasida waxaan kale oo ka soo hadalnay xifdu diin diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala wasaa'ilka iyo asaaliibta uu ku xifdiyey iyo sida looga baahan yahay ummaddu inay diinta xifdiso ayaan iyadana ka hadalnay waxaan kaloo ka hadalnay oo inoo kusoo dambaysay xifdu nafs nafta iyo iyadana sida loo xifdinayo oo runtii majaal aad iyo aada u ballaaran ahayd waxaan ku xijinaynaa insha allahu tacaala xifdu lcaqli caqliga in la xifdiyo daruuriyaadka shanta ah oo shareecadu ay ilaalinayso oo maqaasideeda waaweyn ka mid ah ayaa waxaa ka mid ah caqliga in la xifdiyo caqligu waa nicma min allahi tabaaraka wa tacaala nicmo ilaahay subxaanahu wa tacala oo dadka ku galladaystay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aadanaha uu ku sharfay weeye waana manaadka takliifka wax kasta markaad kutubaha fiqiga akrido waxaad akriday arkaysaa waa inuu muslim yahay waa inuu baaliq yahay waa inuu caaqil yahay usan majnuun ahayn lidalika caqligu waa nicma nicmo weliba aada iyo aada u weyn weeye sidaa daraaddeed caqliga in la xifdiyo ayaa la rabaa manaadka mas-uuliyada iyo takliifka aadanaha la saaray yani manaadkiisu waa caqliga waa sharaf weyn oo alle subxaanahu wa tacaala uu insaanka u gartay sharaftaas marka waxay rabtaa in laga shukriyo marka laga shukriyana waxaa la rabaa in la xifdiyo aadanuhu inuu khaliif noqdo oo waxyaabaha sababay caqliga ka mida ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu ka sheekeynaya ammaanada iyagu ay dhabarka u riteen yani inaa caradna alamaanata cala asamaawaati wlard yani ammaanadii waxaan u bandhignay samada iyo arliga dhulka iyo cir dhulka iyo cirku waa ashyaa maa laa yacqil ah sumaada garan iyo wljibaal buuraha faabayna an yaxmilnaha waa diideen inay xambaaraan faxamalaha linsaanu inahu kana aluuman jahuula aadanaha iyo ammaanadaas qaaday sooma jeed waxyaabaha uu ku mutaystay ama ilaahay subxaana wa tacaala uu khaliifka uga dhigay caqliga ayaa u muhiimsan sidaa daraaddeed waxa weeye waxaa la rabaa in caqliga aada iyo aada loogu dadaalo in la xifdiyo ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxyaabaha uu caqliga ku xifdiyey waxaa u horeeya inuu ilaahay uu xarimay wax kasta oo caqliga raad ku leh caqliga saamaynaya oo caqliga wareerinaya ama maskaxdii waalaya oo daaqadii caqliga xayiraya sida khamriga oo kale xashiishka oo kale iyo wixii la halmaala ilahay subxaanahu wa tacaala wuu xarimay ya ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru والميسر والأنساب والأزلام رج من عمل الشيطان كفقا ذلك خمرقا إيا خماركا إيا محان قليا هاي وحصوا لن ومن عمل الشيطان شيطان كأعماشي سويه فاجتنبوه كفقا لعلكم تفلحون وحد مدنتي المركة إناد ليبانتان لذلك وحكستا وعقلقا وريريا كل ما خامر العقل ومسكر وكل مسكر حرام wax kasta oo caqliga wareeriya waa khamri wax kasta oo caqligaas maxaan ku leeyahay dooriya oo waalana yani waxa weeye waa xaaraan sidaa daraaddeed waxa weeye waxaa la rabaa in waxyaabahaas oo dhan laga fogaado waxaa laga yaabaa soomaalida in yar baa khamriga cabta haddii wax khamriga cabbaa jiraan laakiin soomaalidu waxay aada ugu ibtilaysan tahay maandooriye kaleeto oo waa maxay waa qaadka qaadku waa maandooriye khatar ah oo maxaan ku leeyahay caqliga wareeriya oo muslin iyo gaalo laysku waafaqsan yahay inuu maandooriye yahay kaas ayaa soomaalidu hadda ay ku ibtilaysan tahay waagii hore waxa weeye waxaa la oran jiray waaba la isku hayn jiray war waxaan xaaraan maaha iyo maxaan ku leeyahay allahuma istacaan awliyadaa cunta iyo waxa waa laysla soo dhaafay xataa gaaladii baa ka markhaati kacday daraasaadka ay sameeyeen inuu qaad ku yahay muskir maskaxda maandooriye ah oo weliba ay ku jiraan maadooyinka ku jira maandooriyaasha khatarta adduunka sida horowiinta iyo kokawinta iyo maxaa yeele waxaa ku jira maado la yidhahdo amfatamin maado la yidhaahdo maadadaasu marka waa maado caqliga doorisa oo maandooriye ah maadadaasaa marka qaadka ku jirta lidalika ayaa duwal fara badan oo duwal gaalo ah sida duwalka scandinavianka oo kale maxaan ku leeyahay maraykanka iyo canada oo kale duwal fara badan oo duwalka gaalada ayaa waxay joojiyeen qaadka duwalka laga isticmaalo oo gaaladana waa madruux ingiriiska oo kale waa hore lasoo tarxiyey laakiin ingiriisku mindhaa marka hore wuxuu islaa soomaalidu waxa soomaalida ku aafaysan ha ku baaba'do laakiin iyagiibuu u gudbay haddeer rag iyo dumarba iyaguna waa barteen waa aafo madruuxa oo jaamicaadka ay ka hadlayaan oo la darsayo weeye xataa duwalka muntijiinta oo qaadka soo saara sida kenya iyo ethoobiya iyo yeman iyo yani waxa weeye waxaa ka soo fargalaa adduun fara badan laakiin iyaguna khasaaray ku qabaan ethoobiya oo kale waxaa masaadirtooda beeraha ugu muhiimsanaa bunka qaadku wuxuu barabixiyey bunki bunki ayuu barabixiyey oo dhulbeereedkii isagaa qaatay yeman waxa weeye sidoo kaleeto iyaguna waa duwalka qaadka soo saara maadaama duwalka qaadka soo saara ay yemani ka mid tahay yeman kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo afartii ayaa banki dawli wuxuu uga digay inay qaadka joojiyaan haddii kale yeman ay ku dhici doonto biyo la-aan maxaa yeeley waxaa la yidhi biyaha dhulkaa sanca iyo aagaa ka soo baxa boqolkiiba lixdan waxaa loo isticmaalaa waraabka qaadka yacni marka waa maandooriye khatar ah dhulkii buu fasahadinayaa caqligii buu fasahadinayaa maalkii buu fasahadinayaa diinkii buu fasahadinayaa naftii buu dilayaa lidalika qaadku waa maandooriye duulaan ku ah shanta daruuriyaadka oo shareecadu ama maqaasida shareecadu ay sheegtay in la xifdiyo ayuu isagu duulaan ku yahay qaadkaas yacni qofka qaadka cuna iyo diin waa kala tegaya waa kala tegaya leanna waa nin waalan nin waalan weeye ama haweeney hadday tahay haweeney waalan weeye waxba ma ogaan karo maal shilin ku dhibci mayo carruurtiisa ma korsan karo soo uma jeedid yani markuu xayraamo oo uu qaadkaa waayo waa waxa iska daroogiistaha ah ciyaalka iyo naagta iyo kusoo jeesanayaa hadday hadduusan iyaga qaad ka helin iyagu laynaya yani reer dhaqi mayo caruur korin mayo caafimaadkiisu waa khatar maxaa yeele xanuunyo xanuuno aad u fara badan ayaa laga qaadaa xanuunada laga qaado ama uu kobciyo dhiikarkaa ka mida sankortaa ka mida xanuunka naasuurka la yidhaahdo ama afka latiniga felocosit lagu yidhahdo oo hadda soomaalidu aad ugu ibtilaysan tahay oo xataa dadka qaybtood u curyaamaan waa baabasiir nooc kale oo qaan gaaray oo maxaan kule qofka ka soo baxaya oo akhiiran laga yaabo qofka inuu gaaro inuu socon waayo maxaa yeele bahalkan wuxuu keenaa imsaak calooshuu fariisiya maadaama uu caloosha fariisiyo waxa weeye wuxuu keenayaa inuu waxaas abuuro baabasiirkaasu marka hore keenaya kabacdina kaasi u bedelaya naasuurkaasu usii bedelaya halkaasuu gaarsiinaya waxaa ka mid ah waxyaabaha uu keena kansarka kansarka daamanka gala ayuu keenaa qaadku lidalika bahalkaas yani waxa weeye waa bahal soomaalidu ku ibtilowday bahalka soomaalidu ku ibtilowday waagii dawladuhu jireen xataa dawladihii dawladdii maxamed siyaad barre oo kale waatay joojisay oo la diriraysay laakiin waagii dawladdii maxamed siyaad barre bahalku wax sahlan buu ahaa dad yar baaba cuni jiray dad yar oo maxaan ku leeyahay dhaqaalo haysta oo waktiyo mucayana cuna ayaa cuni jiray laakiin hadda nin walbaa waa sitaa bahalka waxa weeye waxa kaaga daran akhlaaq xumada qofku dhaladaasuu korka kasoo duleelinayaa kookada ama faantada ugu jirto jeebkana waa gashanaya dariiquu la maraya waxa kan askaraha ah oo waddanka jooga waa ku ibtilaysan yihiin bahalkaasay wada cunaan waxba ma oga lidaalika xaal waqtiyo mucayana ya duwalka bahalkan laga cuno waqtiyo mucayana haddii waddankaa la weeraro gebigiisaba waa la qabsanaya sababtoo ah inta askarta u ahi xilligaas yani marna waa qaadiraysan yihiinoo waa xaraaraddaa haysa soo ma jeedi marna waa marqaansan yihiin labadaa xilli marka marna ay qaadiraysan yihiin oo aysan tabar haynin يعني مثلا ninka qaadka cuna habeenkii oo dhan buu waxa ku soo jeedaya wuu seexanaya qorraxdu markay aad u kululayso soo kacaya tabar male ma istaagi kara xataa dhibaato waxa ku aynu istaago hadhowto markuu qayilana waa marqaamaya waa nin waalan soo jeedin lidaalika marka bahalkan waa bahal khatar ah oo ummadan baabi'iyey hadeerna hadda wuxuu noqday wax la yaab leh oo ummadii lagu ibtileeyey oo dadkii lagu soo fasaxay oo sidaada waxa kani wax maqsuuda weeye oo la rabo in ummadan lagu baabiyo la dabar gooyo bahalka qaadka marka waa bahal khatar ah waa bahal la rabo in lala diriro oo qofku naftiisa kala diriro oo xataa qabaa'ilku ay la diriraan oo waxa weeye qabiilo walba ay tiraahdo deegaankayga lama geen karo dad baa sidaas yeelay dad baa deegaano uusan tegin baa jira deegaano uusan tegin ayaa jira qaadka oo aan loo ogolay ya tuulooyinka bariga waxaan maqlay xumbays miya ma aqaan ma tago looma ogola halkaas dhulka iyaxda la yidhaahdo tuulo waxaa jira weyn oo uusgura la yidhaahdo looma ogola qaadka ma tago qabaa'ilka dagaa sheegay waxay dhaheen lama soo gelin karo qaadka lidaalika dad caafimaad qaba weeye dad caafimaad qaba haddaad tuulooyinkaas tagtid uusguroo kalaan tegin nin dhallinyaraa la sheekaysta badda ka shaqaysta yacni waxaa weeye waa nin caafimaad qaba leanna waxaasuu ka badbaaday soo ma jeeda waxa weeye xooluu tabcaya waa la sheekaysa waxa magaalada qaadka maxaa looga joojiyay odayaasha u joojiyay lidaalika waxa loo bixiyay magaalada ikhwaanka magaalada ikhwaanka magaalada magaalada ikhwaana loo bixiyay lidaalika waxa la rabaa bahalkaas qaadka ah ummadda in lagala diriro markii hadda koonfur wadaadadu ka joojiyeen oo meelo badan laga joojiyey la yidhi qaad lama keeni karo ya qaad lama keeni karo meelaha qaybtood sida kismaayo oo kaleeto la fogeeyey oo la yidhi isbartiiba weekii hala tago meel fog oo magaalada ka durugsan halkaa laga doonto nin baabuur wata baa nin kale maba doonan karo markaasaa waxaa la yidhi meel publicana laguma cuni karo meel dadku joogaan oo meelaha caamka ah sida dariiqyada iyo marfash la isugu yimaado inta la iska soo horjeedsida halda halkaan oo kaleeto yacni xataa barkimooyin caadiya laguma fariisiiyo waxaa loogu shubaa faaradda maaragtay wax ka soo hara baajawaana loogu soo shubaa ama ciid baa loogu shubaa bal meelaha haddaad soo fiirsaan waa yaabaysaan waxaasay ku jaqlaysayiin halkaasay dul fadhiyaan wixii waa laga joojiyey halkaas waxaa la yeelay halkanaa lagu soo shubay marka waxaa la yidhi meelo waxaa jira no manisland oo cid iska lihi jirin oo puntland iyo somaliland iyo meelaha lagu shubay ibtiluu noqday bahalkii marka awal xoogaa yar oo gaalkacyo ka soo dega xoogaa yar oo gaalkacyo ka soo dega iyo xoogaa boosaasa imu aduu ahaan jiray hadda garow ka soo degaa waxaa kaaga dar inta baabuurka ku timaado subax dhaweytaan alasay safray bacd salaada subax ayaan safray waxaa soo gelinaya waaraado awal maa kantuuyo iyo xaajiyada lagu keeni jiray waaraadaa keenaya waa subaxii alasaydii barqadii waxaa soo maraya kuwa xaajiyada sidaan oo dheereeya galabtii haddaad aragtaan bilaahi calaykum bal afarta iyo barka markay tahay laamigeenaan istaaga yacni waxaa moodaa wafdi boqol gaari oo iscaybsanaysa oo qayb bahalkii sida iyo qayb soo dhaweynaysa oo aan kaa leexanayn haddii islaan sagaalkii bilood u go-een ay laamiga soo marto dushay ka marayaan haddii oday indhoolo ay soo mara dushay ka marayaan leanna waa dad waalan oo majaaniin ah lidaalika hadda bahalka wuxuu marayaa meel khatar ah oo marna aan caadi ahayn oo haddii waddankan dad u damqanayaa joogaan ama maamul ha ahaadaan ama odayaal qabaa'ilka xukuma ha ahaadaan waddankan dad u damqanaya hadday joogaan bahalkaasay ka joojin lahayeen cala aqali taqdiir haddaysan joojinayn bal sida dhulka kale laga yeelay inay dhahaan bahalkan waxa weeye waa mare horta dhulka lama soo marin kara ee diyaaradda ku yimaado si qiimihiisu qaali u noqdo canshuur aad iyo aad u fara badan inay saaraan si qiimihiisu usii kaco inay geeyaan magaalada hadda isbitaalka hortiisa lagu gadaa suma naaran basaaso haddii qof kaa dhaawacmo xilliga uu yimaado maba gelin kadhibba haddii islaani umuraysa lama gelin karo isbitaalka hortiisaa la dhigtay yacni waxa weeye haddeer rug baan kusoo maray wallahi waa naxaysaa naagaha ka shaqaynayaa isma oga nimanka ka shaqaynayaa isma oga wax kan waa ibtile يعني ummadan marka caqligeedii waxaa la tegay waxaan qaadka ugu dheeraaday ummadda soomaaliyeed caqligeeda waxaa duulaan ku ah oo baabi'inaya maandooriyaha qaadka lidalika maandooriyaha qaadka waxaa la rabaa bikulli usluub in loo maro in la joojiyo haddii kale bulshadaana bulsho ma ahaanayso diin ilaahayna ma caabudayso subxaanahu watacaala reerana ma dhaqanayso dhaqaalana u meel u joogi mayo wiilashii baalashalayaasha ahaa markay maalintii labaatan kun u ururto waa ordayaan wuxuu magacyuu kale leeyahay oo kuwa ugu yaryar anigu magacooda ma aqaani kuwaas soo gadanaya markaa weydiisid anigu waa u qasdiyey wiilal baalashlayaala weydiiyey waxaan war waxa kanaad cunaysaan sow lacag maaha maya waa waa raqaysay dheh waa raqaysay baalka marka labaatankii kun uu shaqeeyey ma uusan raqaysin ficlan wuu raqaysay dheh in labaatan kun lagu helo waxay keenaysaa in qof walbaa cuno marka labaatankii kun oo uu bariiska ku cuni lahaa qaadku kusoo qaadanaya qaadka ayuu kusoo qaadanaya يعني ما أنت إذا عدان دقيسانية وحان دقيسانية ويلال يرير وبوساسة جوغا ماشا أنا أدبان أوريغا هداد مرتان ماشا لديلا هذا أمسي أجكا اسبتالك أولو اسبتالك قادكا كسور جيلا ويلاشا أنا مركا قادكا كلو يهين صبحي أردن وحي عنا قرامة قادكا كدالتا وويلال يرير ولبي طبان سنة طبان سنة كوي طبان سنة صدحي طبان سنة أفري طبان سنة إلا لحي طبان جرو مالها قادكا ووين مواجران قادكاس قرامة سي عنان قرامة مركا عنان قلبيه مركي لقارو كوالله يدوقان sida ciyalka xamar shalama igotoor horteeda joogi jiray shalama calgaabiyo sidii qaadka u dhuuqa waxay u dhuuqaan ee maxaa ku leeyahay koolada kooladaas ay dhuuqaan wiilashaas akhiiran waxay noqonayaan gaangis ya waaga dambe xamar dadkii dumiyey oo markii dambe noqday ru'asaa alcasaabaat wax noocaas ay ahaayeen ciyaalkii bahalaha dhuuqi jiro filmaanta agtaana filmaanta fiirsan jiray oo bartay sida dadka loo dhaco sida dadka loo dilo sida maxaan ku leeyahay nafsa shay wixii aflaamta ay ka arki jireen ay ku soo celiyeen halkaana sidii kala ka socota maanta idaacad idaacadaha kamid ah wareysatay marka waxay leeyihiin annaga waxaan qabana male baabuurtaan soo tirtirnaa waxaan helno garaabadaasaan ku gadanaa waxa kalena kooladaasaan ku dhuuqnaa haddii iskoolna la geyn lahaa waa yeeli lahayn so uma jeeda yani waa dadkeeniyo baaba'aya ilaahay inama salansiin subxaanahu watacaala inaan dadkaas aan makhraj u samayno bal wiilasha yaryarka ah kuwan waaweyn oo asaasaqay oo iyagu dhulkooda jooga iska dhaaf wiilasha yaryarka ah haddaynu xataa maqraj u samayn lahayn wuxuu leeyahay hooyo ma haysto aabba ma haysto gidaarkaan seexdaa way kala adag yihiin habeenkii waxaa shaqaysano kuwa kalaa na soo weeraro naga waaweyn wayna baartaan way naga qaadayaan hadday naga waayaan ciqaaban waa la dilayaa lean waa dad waalan garaamo qaad bay soo cuneen koolana waa ka dambaysiiyeen bes wey dad waalan wey almuhim marka waxaa la rabaa ummaddan hooyadu wiilasheeda inay kala dirto oo gabdhaheeda kala dirto oo aabbuhu carruurtiisa kala diriro oo waxa weeye odayaasha qabaa'ilku haddaan maamul naga dhicinayaa jirin odayaasha qabaa'ilku sida xumbays iyo uusgure oo kale inaan ku dayano aan dhiraano ma imaan karo qaad mamnuuc yani tuulo walba hadday saas yeesho magaalooyinka waan weyn oo aan lalahayn unbuu kusoo harayaa bal baaqiga wixii la badbaadin kara in la badbaadiyo ayaa la rabaa لذلك وحوي إلهي سبحانه وتعالى وحكست أمان دوريا وحرمي قادكنا وحوي وأشد تحريما وحوي محايا لي انت وبربرنا وإدين شيء دينك وبربريي مالكنا وبربريي خيركنا وبربريي أخلاقي نصبك وبربريي قفكر بركو دروغوده سو هذا قرن وحما كلا اوغا وح الله وحي رب سمينيا عقلنا وبربريي لذلك بهلك وحال ربا ان بكل اسلوب لقلت الرب هذيك الامه ودبر قايسه إلهي سبحانه وتعالى مركا النبي صلى الله عليه وسلم وإنه شيء كل مسكر حرام وكست أمانك الدورية وحرام وي سيدوك إلهي سبحانه وتعالى وحي الشرعية في عقلك الله إلاليه عقوبه أي إلهي سبحانه وتعالى أحد قفك خمرك عبا أما مسكرك استعماله والحدية حد بقى لو سبيه ما حد لو سبيه محايل آذنه هدي لسكسي دايو آذنه هدي لسكسي دايو مجوك سنيو لذلك يا إمام مالك رحمه الله تعالى وحيري إن الله لا ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن يا إلهي سبحانه وتعالى وحآفه عن قرآن قادي كرين أي إلهي سلطانك قادة ودولة إسلام وحق حكومة يتمركي جرتا إلهي وحن هل الجوجي هل قاد لكن ما انتظر هذه لو وعدنا أيوه هو أن وعدك دقول هاي باجر هو أن وعدك دقول هاي أي جرا يعني وحوي دولك قيبته هذا اسباروين iyo waa la mari waay waxa loo mari waay waxa weeye waa bahalka qaadka marka xuquuqadaas oo ahadka ah in qofka muslimka cabal xado waxa loo jideeyay aqliga in la ilaaliyo sidaas oo kale ilaahi subhanahu wa ta'ala waxyaabaha aqliga uu ku ilaaliyo waxa kamid ah aqliga waxa lagu barbaariyay shariicada islaamka aqliga waxa ku barbaarisay ruuxul istiqlaal qofkan inuu ilaahi subhanahu wa ta'ala maskaxdu siiyay maadaama uu maskax siiyay qofka waxa la diidaya in maca inuu iska noqdo hebel baa yiri yani waxa weeye waa ku jira hebel haddana kan mid kale iska kala oranaya kaasaa la qurxoonaanaya dameer dhaan raacday buu noqonaya marka marna kaas marna xag uu tegaya marna xag uu tegaya dabaysha la tegaysa laakiin caqligu waxa la rabaa qofka waxa alla u siiyay subxaanahu wa tacaala in uu xujada raaco wax uu ku garto oo wax rogrogo oo burhaanta iyo maxaan ku leeyahay maxaan ku leeyahay xujooyinka uu raaco oo uusan muqallid ka noqon aan wax walba iska daba jooga ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy am ittakhaduu min duunihi aalihatan qul haatuu burhaanakum kuwan waxaa la yidhi ma waxay samaysteen ilaahiyo ilaahay subxaana wa tacaala ka sokeeya ya ilaah ilaahyo ka sokeeya ay caabudaan oo laata iyo cuze iyo manaata iyo wixii la halmaala miyay samaysteen qul waxaad tidhahdaa nabi moxamedow haatuu burhaanakum xujo keensada xujo la imaada soo uma jeedo lidalika waxaa la rabaa qofkan inuu caqligiisa icmaaliyo oo uu xaqa ku raadiyo uu xaqa ku raadiyo dadka caamada ah waxaan aad ula yaabay qofku hadduusan cilmi lahayn xataa caqligiisa waa waxa weeye marmarka qaydood kama faa'iidaysan karo wadaad baa masaajid naga wacdiyay xamar bay ahayd marka waagaas waxaa taagnaa oo laysku haystay ducada salaada ka bacdi ma la ducaysan karaa marka salaada fariidada la tukado imaamku intuu duceeyo dadkuna aamiin ma oran karaan maya lama oran karo maxaa dhacay nabi maxamed kama sugnaa sala allah alay wasalam wadaad baa yimid inuu dhintaan u malaynaya masala caddaa la oran jiray masala cadde baa la oran jiray wadaad dircu ah wuxuu yidhi bal waxay diideen buu yidhi ducada salaada ka dambaysa ilahayna wuxuu yidhi yani waxa weeye waidaa faraqta fansab markaad salaada ka faaruqday ducada wajiga marsuu yidhi markaasay dadkii caamada masaajid fadhiya kulli waa ashaateen laa ilaaha ila allah maxamed rasul qur-aankii wixii kusoo aroray bay nimankaanu diideen soo uma jeedin yani qofkii marka caqligaa laga xadaya laakiin ilaahay subxana watacala wuxuu rabaa inaan caqligaaga la xadin oo xujo cadda ku socotay oo caqliga aad icmaalisid oo aad tidhahdi war waxaan ma garbaa mase gar maaha sidaa daraaddeed kuwa aalihada samaystay am ittakhaduu min duunihi aaliha qul haatuu burhaanakum war xujo la imaada waman yadcu maca allahi ilaahan aakhar laa burhaana lahu bih qofkii alla sokodii wax caabuda ya oo aan xujo u haysan xujona umaba helayaba maxaa dhacay ilaahay subxaanahu wa tacaala waa waaxid laa burhaana lahu bih fainamaa xisaabuhu cinda rabbih ilahay baa xisaabinaya subxaanahu wa tacaala qur-aanka in badan ay kusoo aragto qul haatuu burhaanakum xujooyinkiina la imaada in kuntum saadiqiin haddaad run sheegaysaan waxaan aad wadaan xujo ula imaada yani marka shareecadeenna waxay kobcisay in caqliga laga faa'iidaysto oo waxa weeye qofku caqligiisa icmaaliyo ya lidalika waxa weeye dadka qiyaamaha la cadaabayo waxaa la odhanayaa lahum quluubun laa yafqahuuna biha qalbiyay leeyihiin wax kuma gartaan laakiin waa dadaan waxba kala shaandhayn waa dadaan maskaxdoodu shaqayn sidaas weeye sidoo kale ilaahay subxaana wa tacaala waxyaabaha uu caqliga ku cilaaliyey waxaa ka mid a caqliga ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ina baray in caqliga la kobciyo oo caqligan ilaahay subxaana wa tacaala uu ina siiyey in aan kobcino maadiyan wa macnawiyan maadiyan inaan kobcino oo inuu qofku yani waxa weeye uu cuno ama uu isticmaalo wax naftiisu aysan dhimanayn maskaxdiisii ilaa qofku hadduu iska hagaaso xataa caqli xumaa ku dhacaysa lidalika waxa weeye qofka waxaa la rabaa inuu maadiyan uu caqligii kobciyo macnawiyan uu kobcinayo macnawiyan see u kobcinayaa waxaa lagu kobcinayaa cilmiga inta aad maskaxdaada ka isticmaashid ya maskaxdaada intaad ka isticmaashid ayaa caqligaagu shaqaynaya kullamaa maskaxda marka aad cabaysid oo cabaysid oo cabaysid oo cabaysid oo cabaysid oo aad masaaxo weyn isticmaashid lidalika waxaa la yidhahdaa dadka waxaa kuwa uguba fiican oo ugu cajaa'ibsana caqligooda waxay isticmaalaan boqolkiiba hal ya maala baalkan hadda c d-ga ama flobiga la geliyo combyuterka marka aad formaad garaynaysid ama aad fiirinaysid masaaxada wax ku jiraan waa masaaxo saa u wareegsan buu kutusaya waxaa laga yaabaa haddaad hal fayl keliya ku ridid diilin yar oo bluugaba saa udhex marinaya diilin yar oo bluuga intii kale waa faaro maskaxdii marka waa noocaas oo kaleeto oo weliba ka weyn كمبيوتر والبقوا يلا مسكحة أنا كوي لذلك مسكحة إلا كبعية الرام حال وكبعين يا لذلك فيري المها قرآن كحفظ السنة الم... المها أن قرآن كحفظ السنين هدي إسكور لو ذجيه أكيد وحا رقم واحد قليا أما علامات كيسو السرين يا أرضي قرآن كحفظ السنة محايا معلومات فربضان بقى مسكحة سكوكيت هدي مركب متونتا لو بدر أو متونتا وسيح ديو عقلك سوا كبعية عقلك سوا كبعية عقلك سوا مثال خير باديها هي خير مقالتها يعني المها غير باديها مسؤوليات بقى لو تربيهيا افر سنه markuu jira oo dhacdar ka kac waxaraha raac baa la yiraahdaa waxaraha marka waa loo tiriyaa waxa dhaa kow iyo labo iyo saddex iyo afar inta labaatan waxarood baa loo dhiibay labaatanka waxarood baa laga rabaa maqribkiina waa laga tirsadaa ilmihi mas'uul buu noqonaya lidalika ilmahaas markuu sideed sano baadiye ku gaaro ilmaha Soomaaliga waxa la dhahaa hooyo kaala wax cun soo ma jeedin waxana cuntada ma cunayo waa diidaya cuntada xataa ma cunayo markaas habartu bariyaysa haye maanta kan martid miya maxaan ku siiya had marka kaala waxad odagii bay laalaysa waxay leedahay sharaab soo gaday biyo cuntada waa diideene soo ma jeed noocaas ku koraya masqusha galbaa la oranayaa isagoo sideed jira waa lagu qubaynayaa marka wuxuu noqonayaa wax un isaga alaabahoo la ilaalinayo oo aan maskaxdiisa ku socon ilmaha sideed jirka oo reer magaalka iyo ka reer baadiyaha marka laysu keeno isku meel ma mari karaan waa mas-uul lidalik kale ayaa ninka soomaaliyeed oo reer baadiyaha ku gabiyey wiil hadduu labiiyo toban jiroo lali ahaan waayo marti laylka timid hadduu luun ka rugi waayo raganimo ligdiis kuma jirta leeciyay ogaada labiiyo toban jirka magaalada joogana waa loo qubaynaya lidalika marka hadba inta mas-uuliyad la saaro hadba inta caqligan masaxada ilaa maskaxda wiilkana muxuu ku kobcay wuxuu ku kobcay waxaraa loo dhiibay waa laga tiriyey waa laga tirsanaya waana loo tiriyey waxbuu bartay marka hadhow markuu soo dhaafo laba boqoloo neef oo arigaa loo dhiibaya waa kala yaqaan ka reer magaalkaa marka la yidhaahdo oo ariga loo yeero laba boqoloo neef oo la yidhahdo hebla hebla hebla hebla oo mid walba aad ka soo heento waa yaabaya warreer baadiyu see laba boqoloo neef u kala yaqaanaan liannu labadaa boqoloo kala neef ilmahan sideed jirka waa kala soocaya waa kala yaqaan tan waa ina heblo tanna waa ina heblo tanna waa ina heblo tanna waa ina heblo waa kala yaqaan marka waa nooc cilmigii ka mid a caqligii marka in sidaas loo kobciyo ayaa la rabaa sidaa daraaddeed ayaa ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka wuxuu ku sheegay inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa ilahay addoommadiisa waxaa ka baqa kuwa cilmiga leh maxaa yeelay cilmiganu maskaxdii ayuu kobcinayaa mas-uuliyadii saarnayd ayuu qofka tusaya nebi moxamed sala allahu calayh wasalam waxa keliya oo qur-aanku sheegay inuu korarsado waa cilmiga waqul rabbi zidnii cilma waxaad tidhaahdaa nebi moxamedow rabbiyow cilmi ii kordhi sidaa daraaddeed in maskaxdii macnawiyan la kordhiya la rabaa oo wax la baro oo cilmiga lagu shubo oo cilmiga lagu shubo lidalika salafkii markaa aragtid waxaa la leeyahay hebel intaas oo axaadiista ayuu xifdisanaa ya lidalika imaam bukhaari oo kale markuu uu yimid baqdaad oo la imtixaamayay boqol xadiis ayaa sanadkooda iyo matniga laysku qooshay ya xadiistii sanadkii waa laysdaba mariyey raggii waa laysku dhex qasay matniga xadiiskana maqluub baa laga dhigay qaar dhexdaasaa loo gooyey wuu dhagaystay wuu dhagaystay wuu dhagaystay rag baa isugu yimid bukhaari baa la imtixaamaya markaasuu yidhi dhagaysta marka waxaan aad sheegtay oon aad ku qoosheeda sidaan ma aha xadiidka koowaad soo qabo matnigii buu isku xidhay dhag dhag dhag dhag dhag dhag dhag wuxuu isku xidhay maxaa ka waraa sanadkii kabacdina matnigii buu sheegay boqolkii xadiis markaas ayaa waxaa loo qaray inuu saaxibulcilmi yahay muxuu bukhaari waxaas ku gaaray wuxuu ku gaaray maskaxdaanu icmaaliye cilmi buu ku guray علمي بو كغري علمي بو كغري دبعنا الهي درتي سبحانه وتعالى واولا جيدا محيا لي اخلاص كوا كل وحا شيء والبا اصل كوا الا لله دين الخالص الهي دين برح تربو ليه سبحانه وتعالى وحيابها الهي عقلك وكسر في وحا كمدا عقلك الهي هو كرامي دك اهل العقل انا الا هو كرامي يا فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه الدوامه اذا وبشاره وقوه كو هذلك دغيسنيا oo hadalka kiisa wanaagsan qaadanaya أولئك الذين هداهم الله وقوة الهنونيي وأولئك هم أولى الألباب وقوة عقل صاحبك إلهي ذاتك محوك السرفة وقرآنك أبو أماني عقل وذات عقلك إعمالني سوف يجد عقلك أنا كشق إيسيان يا لذلك وحوي قف والباء حتى ذاتك وكان فهم بدلي لكن كان فهم دير هدي جهدي لقليه وأسبه واحد جهدي قليه ويقعد دبه حلغي أبا إن لذلك إلهي سبحانه وتعالى سوى ذلك أرضاد هدا في رسد وهذا قفل بدي أرضي وسوء هانجر أما هدا ذلك قيتود أرضي ذلك يرير يعني أرضي اسكولك مركا ديغان يسلوح أركيسا أرضي با معلك وادغي سنيا مركي با والله بحيا أرضي قاس إلهي محيو كل إبتلي واسك خسلام وحما أخري وحما أخري أرضي قاس كبدو اسك عياري مالمها امتحانك بوحتير فيرنيا mid baa jira macalinku maanta wuxuu leeyahay macallin igu celi meeshaan ma fahmin halka qaacidada xisaabaha oo kale xisaabta iyo markaan fiisigiska iyo la dhiganayo waxaa la odhanayaa macallin halkaa ma fahmin qaacidadu maanta oo dhan waa in lagu celiyo ardaydu kula noqonaya wuxuu odhanaya war igu celi war igu celi hadhow imtixaanka marka la isugu yimaado maanta oo dhan buu waxaa dul fadhiyayaa waa dul fadhiyayaa wuu akhrinayaa wuu akhrinayaa waxaa laga yaabaa ardaygaas inuu number one galo sababta waa maxay ilaahay asaga dhanka kale u geliyay subxaana wa tacaala waa mujtahid wuu dadaalaya lidalika marka kii damiinka ahaa hadduu mujtahidnimo ku kabo ya yani waxa weeye waxaa laga inuu isagu ugu hormaro oo kuwii kaleeto dhan uu ka hormaro marka waxa weeye ilahi subxana wa tacala caqligu uu karaameeyey ina fi khalqi samaawaati waalardi waiktilaafi alleyli wannahaar la aayaat laakiin aayaadkaas yaa garanaya yaa wax ku fahmaya liuli lalbaab aayaadka waxay ugu sugan yihiin dadka caqliga iskale kuwaa samada iyo arlada ujeeda oo aan waxbaba kale ogeyn qaar dee nimanka hadda hunduuska aad aragtay oo chinaha iyo ku nool yani maxaan ku leeyahay taariikh adyaanka hadda akhrisid kutubaha laga qoray yani china iyo hindiya iyo niman caqli xun ma aha oo waxyaabo badan bay technolojiyada adduunka ka qabteen laakiin caqligoodii wuxuu noqday caqli foorara ayuu noqday waxaa laga yaabaa ninkaas dhan oo dayax gacbeedka samada u diraya ya inuu sac caabudo sac buu caabudaya waa garan waayey yani wax kar waa sac ya waa la maalaa qaar baan hilibka cunin laana sicii bay caabudayaan qaar baa jiirka caabuda oo laamiga isagoo hayweyga maraya hadduu jiir soo maro haddii kun qof dhimanaysa waa istaagaya jiirkaasuu caabudaya soo ma jeedo yani marka waxaa arkaysaa caqligoodii kama aysan faa'iidaysan waxa weeye marka ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkaasaa wax ku garanayuu leeyahay قل هل, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون نبي محمد وحتى قوة علمي قال هي قوة علمي قال ما يسكم مدبع إنما يتذكر أولو الألباب وحأرنتها وحكوكرتها عقلك وصاحبك لذلك مركا وحوي لبقوا وبعد عقله لبقوا وبعد عقله سيدا درابيت عقلي ضد صاحبة أيها الله سبحانه وتعالى أمانه قدرك اللحاد وإلهي عقلك وكو إلاليه وحكم ذا عقلك وحا ألا كحريي من سلطان الخرافات يا وحبه خرافات كأي وهمت عقلك ولا كحريي لذلك السرعة وحا حرمتي شعودة إيه سحر كأيه وحس ولا حرم محيي لي وحيابة ذكا المخلضيو magaalooyinka waaweyn iyo haddaad tagto sida east africa oo kale aan ku arki jiray nin baa meel istaagaya dad baa kusoo xoomaya dadkaas markay kusoo xoobaan baakado ayuu soo qaadaya wuu isku laablaabayaa kartoon buu ku guraya wuxuu ka dhigayaa wuxuu leeyahay waxaan ka dhigayaa waxaas faantaan ka dhigaya qabow suma jeed faantaan ka dhigaya qabow dadka lacag buu kaga guraya dadka indhahoodu sixraya marka indhahoodu sixraya markay sixro faanta qabow buu ka soo saaraya waa loo dhiibaya way cabayaan weliba indhahooda waa sixdayiin moogta lacag kale uu ka guranaya maanta oo dhan ninkaasi ag taagan yihiin shareecadan waxa waa ina ka xoraysa waxaa sixirka iyo kulli shacwadada waa la xarimay ilahi subxaana wa tacaala wuu xarimay mawjud lidalika حتى جدلك بغير علمك شرعنا ولا حد منه إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كو آيات إلهي كدودية أيوة أن حجوها يسن يا إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لذلك الشريعة أنه حتى جدل كان علمي لقول اثنين اسكدى إن قفك الشعوذة إيو ويرى هذا أو هبري كوف عيسو وحيارها اللياب كان هذا وحكم له ومقال لأن آد أقصى بطي يا نمانك وحشيغة إيو نالها وحشيغة waxaa laga yaabaa gabar la heed la yahay iska tukata inay naag wax sheegta u tagto soo ma jeed naag wax sheegta inay u tagto markaasay koob ay qaxwo ka cabtay intay saa u foorayso bay xornaysaa haa ninkaadu inuu kula guursado rabaa gurigo dhow waa rogaysa soo ma jeed waxaas ilaahay sharaacada maskaxdeena waa ka xoreeyay subxaana wa tacaala maxaa yeelay shacwadadaas iyo sicirkaas iyo habartaas agteenna wax kama goyso ma ujeeda lianna waxa weeye waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala saaxirku inuusan liibaanayn buu inoo sheegay ya walaa yuflixu saaxiru xayu ataa ma liibaanayo xataa xadkiisu waxaa weeye shareecada waa in la dilo saaxirka soo ma jeed dowlad islaamiya hadday jirto sidaa daraaddeed waxaa weeye caqliga waa laga xoreeyey maxaa yeele waa waxyaabaha dadka caqligooda ku cayaaraya caqligooda ku cayaaraya marka dadkaas dadka muriidiinta u ah maaragta kuwa sixirka ku shaqaysta dadka muriidiinta u ah dad doqoma a weeye waa arkaysaa ya lacag meel ma dhiganayo habartaasu haddaysan fasixin ها وحورنا يا هبرتي بان كور دونيا قارب اجرنا ما وين او حركه كو جامعه ka baxay oo habraad ag fadhiya ya habartaas oo ag fadhiyaayo iska hebad ma shaqaysan karo wax wax uu shaxad ku soo xirana habartaas uu keenaya maxay yeelay aqligi ayaa wuxuu aqli adoonsan waxa kale to aqliga lagu sharfayo ilaahay subhanahu wa ta'ala ku ilaaliyay in aqliga lagu lagu daribo al istidlal al musmir ya in daliishi mira dhal ah oo aqligu sameeyo oo xaqiiqi ah maxaa u horeeya ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu dejiyey manhaj saxiixa si caqliga looga faa'iidaysto maxaa weeye waxaa la rabaa waxa intaadan ictiqaadin oo aadan rumayn waa inaad horta iska sugtaa ilahay subxana wa tacala wuxuu leey walaa takfu maa laysa laka bihi cilmu ina asamca waalbasara waalfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula fu'aadku waa bu'da qalbiga isaguna lidalika waxaa weeye xaasada samciga iyo xaasada basarka aragga iyo maqalka oo ah laba dhuumood oo qalbiga uu wax u mara indhuhu waa arkayaan qalbigay u gudbinayaan dhaguhu waa maqlayaan qalbigay u gudbin qalbigaa kala hufaya saddexdaa aaladood aakhiro waa lagu weydiinaya sidaa daraaddeed waxaa weeye ilahi subxana wa tacala waa inoo diiday haaulaai qowmun ittakhaduu min duunihi aaliha kuwan waa dadkayagii tolkaya weeye waxay samaysteen ilahay sukadiisa aaliho lawlaa ya'tuuna calayhim bisulaanin bayin faman adlamu miman istara cala allahi kadiba dadkan ilaahay bay ku been abuuranayaan yaa ka dambi badan kuwa ilaahay subxaana watacaala ku been abuuranaya maxaa yeelay aalihay samaysteen biduuni xuja lidalika marka waxaa la rabaa istidlaal xujo saxa ku dhasan in maskaxda sidaa lidalika ayaa manhajka ahlusunna wuxuu yahay waxa weeye waxa weeye maxaan ku leeyahay yastadiluuna ya qabla an yactaqiduu قبل الاعتقاد وحي دليل كرادين ايان انتس اعتقاد اهل البدعنا يعتقدون ثم يستدلون مركا اعتقادات بيدليل كرادين ايان وحي ورمي اغو marka wixii hadaan rumaysay ninku bacdiisa ligliga haysta tabaa leer geel jiruhu intuu meeshu u shaqo goosanayo calaamadadu hadana adigu ku weydiin xogge ka goosna meeshina waa ugu antaa geel jiraha waliga ka noqon mayo adoo saas oo kala marka qofkii marka waxa way baadi buu ku soconaya qof diin haysta ma noqonayo waxa kale too dhinaca labaad ah oo aqliga lagu ilaaliyo marka la fiiriyo xagga istidlaalka muslimka ah waxa weeye waxa la sheegay quraanku in faray atadabbur fi fi nawamis al-kawn yani nawamista kawnka inaan tadabbur la nimaano aayaadka kawniga ah iyo kuwa maxaan ku leeyahay munazalka aba inaan ku tadabburno ayaa layna amray sidaa daraaddeed waxa weeye waa dhinaca labaad oo caqliga lagu ilaalinayo iyadana qodobka sideedaad waxa weeye daaqada caqliga ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u jeediyey in qur-aanka sidaasoo kale ay tadabburto oo macno ay kala soo baxdo ayaa alla subxaanahu wa tacaala u jideeyey أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا بصير ذلك عقل وضع الرمائن وحقوق قرطان وحال ليه هاي قرآن كم ييسن روحي هدي قرآن كإيمان لها إلهي عدار هاي وحي هل لها اسخلاف ربضا اسخلاف ربضا أي هل لها لذلك ذلك هدي عقل وضع الروحان نيكي الأورنجري أبو أيوب الأنساري رضي الله عنه وأرضاه مركي نبي محمد صلى الله عليه وسلم ورمينيي markii uu may abu ayub maaha ninka la yiraahdo tufayl ibn amir ad-dawsi reer daws waa hada ku yimid nabiga lagu diray sallallahu alayhi wasallam waxa ninkan waa saaxir يفرق بين الزوج ومحن كل ياهي وزوجه نينك يا ويليس واسكو دريا يفرق بين الاخ واخيه يعني عشيرتي واكل كحيه وان انكار قبا سو بجيدي وا غبيا waxa sax aqriya dhaguhu soo kashay kaabadu soo galay waxa ka nabigu tukanay sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri asaga garamay wuxuu yiri war ninkan haduu shaacir yahay cidana galay kaabadu soo haddii nin xigmad la yahay aban aad aqli badan baa tahay lidalika bal ninkan waxa lagu sheegayaan dadkan ku adoonsanine waxaan intaad iska xoreysay suufkii buu iska bixiyay nabi maxamed buu u tagay sallallahu alayhi wasallam marka iswareysteen nabigu rumeeyay sallallahu alayhi wasallam fiir lidalika waxa weeye laakiin hadii marka horeba lagu cabeeyo bismillaahi mugu dhahan booba ka bixina oo aadan waxba dhageysan iska caraf ya yani waa ceeb qofku waxa la rabaa inuu weedha sugo waxa la ninkan weer sugin waranka nina maxaan leeyahay waranna ma sugo يعني وحوي وحرب قفكم إنه هذا الكسجو وسي منطقة قدوده وحجة اللي يماده وحيس عديسته حديثه اسكعره وعيبه سيدا سوكلا وحوي إن إلهي سبحانه وتعالى عقلك أجيدي إن سيدا سوكلا آيات كونك وحكرا صابحه هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه إلهي إنه أرلدك كودو ليا لقو شيئا إن الله بصفره إن أرزاقنا لغلا صبحه يعني وحياب رب الله أرلدك كنت سبحانه وتعالى دبكي بمركة عقل وضع عمالنا يو حصل على صبحية هديك لا إنك صومالي ده أبو الفيري صوماليا صوماليا حرطة صوماليا الله يستوم الشيئين يعني إنك صوماليا حرقة إنك جفتوها ديرتان ليسكم خلاسية لكن المهم صوماليا واجي هو استعمار كحروضي استعمار كعسب إيو كان استعمارك هورا سوماليدا كخروداي waxaan diidayaa inaan isku khilaafno isticmaalka hore Soomaalida ka kholo ka xorowday oo ahayd koonfur iyo waqooyi koonfur iyo waqooyi qaarna waa iyo maxaan ku leeyahay Djibouti saddexdaas Soomaalida xorowday Djibouti qaar ay noqotay labadii kala waa isku darsoomeen laba qayboodna waa la haystaa oo waa NFD iyo Soomaali galbeed labadaasna isticmaalkii baa wali haystay Soomaalida marka xorta ahayd oo ka xorowday isticmaal marka fiirino waxa la yiraahdaa hadeer waxa lagu qiyaasaa ilaa 10 milyan 10 milyan waxay degan yihiin dhulka aad aragtay intuu leeyahay ya min ras kamboni ka soo bilow ya ila gardafuul xagga ila law yacdo dhulka inta la eg bay degan yihiin 100 kilomitir hadaa socdo xalaa inaad qof arag dhulkaas waxa la yiri macaadin aad fara badan baa ku jirta batrool baa ku jira macaadinta la yiraahdaa diamondka ku jirta kuwa oo dhagxaanta ah sida red granadeedka maxaan ku leeyahay maxaan ku leeyahay waxyaabo fara badan baa dhulkan ku kaydsan dahab baa ku jira webiyaa mara togag baa mara aan ka dhicin webiyada sida hadda goboladan annagu aynu ku noolnahay oo kale togag waa kuwa ina ka xira baabuurta waqtiyada roobku da'ayo bil ka bacdin haraad baa ina laaya sababtu maxaa weeye dad caqligooda ka faa'iidaysan waayaan caqligii baa laga faa'iidaysan waaye ya ragna waxa weeye meel aan waxba oolin yurub oo qarfo ah yaa nimankii godadka ku noolaan jiray yacni waa dhul buuro ah oo bara ku da'ayo weeye marka godad bay ku noolaan jireen dhulka geel male dadkaas oo ari male oo lo male oo qaltood kalluun male oo batrool male oo dahab male soo mujee nimanka adduunka u dhaqaala badan weeye sababtu waa maxay waa gaala laakiin caqligooday ka faa'iidaysteen muslimkiina halkan iska soo farfadhiyaano dhulka hadda waadika arkay qabaa'ilkeena waa kuwa dhulka isku dilaya maxaa dhulka waa meel cidlaa la isku dilaya maxaa la isugu dilaya annagaa riyaha ku raacayna iyo annagaa riyaha ku raacayna wax kaloo caqliga ma jiraan meesha barkad baa laga daloolanaya riyana waa lagu raacaya wasala allahu baarik wax kaloo jiraa ma jiraan intaasoo qof baa la rabaa in loo dilo oo u dhimanaysa waxay ku tusinaysaa waa caqli la-aan doqonnimo wey doqonnimo wey yacni doqonnimadaas gaajada ina haysataa waa doqonnimo maxaan u garan weynay meesha aan ka shaqaynayno qabyaaladda iyo qaadka iyo xumaanta iyo maxaan u garan weynay inaan intaynu kulligeen israacno aan iraahno inagu soo degmada boosaaso ma nihin ha kacan tuggaa xirna tugga mara maxaan ku lehay meesha la yidhaahdo celdoofaar mara tuggaas aan xirno intaasoo biyo xidheen aan ka dhisno markaan biyo xidheennaha ka dhisno dhulka gobolka bari ardaydii jaamacadda beeraha dhigan jirta waxay ii sheegeen inay jaamacadda ku dhigteen in dhulkaanu yahay dhulka ugu bacriminta wanaagsan gobolka bari soomaaliya inuu yahay soo ma jeedo kabacdi aan beera ka beerano ya beero markaa ka beerano oo qayb xoolaha ku dhaqato gaajadii wayna ka ba'aysa markaa kantuuga ahaa baaba hadeer baabuurta meelna lama dhigan karo stoobkay kaa furanayaan maxaa meesha magaalo weyn oo la isugu yimaadayan noqotay stoobka waa furanayaan bahal xun oo diili yar oo baabuur ku dhegan waa la baxayaan kabaha masaajidka dadka waxaa ibtila ka raacay masaajidka hadda masaajidka rawdo marka la joogo yacni masaajid walbana waa sidaas qof walba wuxuu ka fakaraya in maqadaha lagaa qaato sababku maxaa weeye dadkii caqligoodii baa intaa kusoo ururay marka haddii marka caqliga laga iska dhaaf inaan batrool soo saarno iska dhaaf inaan macaadin iyo iyo iyo qodno soo uma jeed haddaan ka shaqayna kaliya inaan biyaha xirno oo aynu ka fakarno inaynu xoogsano caqliga isticmaalno gaajada waa reebi lahayd laakiin maxaa dhacay caqligii ayaan ka faa'iidaysan weyna ilahayna qur-aanku inoogu sheegay inaynu arlada ku soconno oo wax kala soo baxno oo barwaaqada aynu ka maalno sidaasoo kale ilahi subxana watacaala wuxuu furay wax la dhaho baabu lijtihaad nabigeena sala allahu caleyh wasalam مثلا معاذ بن جبل وكلا مركو دليه يمن ادريه وحو يري هي هذا كحميس كميسا كتابك الهي بي هذا كويدو سنده هذا كويدو اجتهد ولا آل وذلك يبير مر قابلي اجتهاد بالله ايمان يا مرك سو مجيب يعني مرك اجتهاد كشرعه نوال جديه اجتهاد كمحل لو جديه ان عقلك لا شقيسي ان عقلك لا شقيسي او ما حي وحيالها مستجدات كا او دلانيا ان شريعه لا وافجيو سو مجيب وحنا حرام با مسو حلال يعني هذا مد واحد قرية قادك وحرام مركات هذا آيات قادك قصة أرارت ما هيسا والآيات محا شريعة وحاجرة كليات جزئيات كالهوز قينيو كليات كيبا قرانيسا جزئيات كيبا الهوز قينيا مدبا ميل بهوز تقيسا سيدا درادت وحا شريعة مفرطي اجتهادك لما دي نعبي كفرتي هو محي معرفة واستخلاص المقاصد والأهداف من النصوص والأحكام الشرعية إلا أقاده أما لقد روح مقاصد إيا أجودوينك شريعة أي كلا ذا النصوص تي أحكام تسودكتي يا تاسوا مد نصوصتي بقى لغا دوحيا مد لبادنا وا maxay waa istinbaat al-ahkam wa at-tashri'at lil-hawadith al-mustajidda maalin baa waxa imaanaya mesela waxaba hadda fiqiga muasarka ala niqaashay waxa kamida qofkan gacanta la gooyay intaas baa la gooyay mesela qofka qofku taadiyay seen bu soo qaatay intaas ka gooyay kaf waa gooyay intaas marka maqbaylaana meeshii dhakhaatiir baa soo baxday cilmigii baa hormaray gacantii baa la soo qabtay qofkii waa lagu xiray waxaa la ogaaday arbaca wacishriin saaca hadda waxaa iktishaaftay muritaaniya dhakhaatiir muritaaniyiina afar iyo labaatan saac gacan go-an intaas oo go-an aljaziira barnaamij ka sii daysay intaas oo gacan afar iyo labaatan saac kabacdi ayaa la keenay xaadis bay qof ku go-day waa ku xidheen lafihii bay isku kabeen xizadii bay isku xidheen seenihii bay xiriiriyeen qofkii oo gacantiisa u dhaqaajinaya yacni waxaa la sawiray wixii baa la sawiray gacantii oo go-an raajadii markii dhakhaatiirta ku xireen markii geedkii qofkii gacantiisa u dhaqaajinaya qofkan marka magtiisa maxay noqonaysaa gacanti waa la gooyay laakiin waa la soo celiyay ya maxay noqonaysaa soo wajeed yani waxa weeye wakadalika wax kasta oo xawaadiso imaanaya ama basharka ku saabsanaadeen ama wax kasta yani waxa weeye waxaa la rabaa in la waafajiyo يعني حوادثات في شريعة لقد وحقه أحكامت لها للشيء الربا وأنا مجال واسع وشريعة إلهي سبحانه وتعالى أكو إلاليه أيضا الأديك سرية محي مثلا قياس كأكرت القياس والمسلحة المحاق لها المرسلة والاستحسان يعني محاق لها قواعد أما محاق لها مسادرة شريعة مركة لقصتك على الكتاب والسنة والإجماع صدح ذات مركة القياس أو مركة يساقنا فروع للقياس الجلي وهريه baa lasoo qaadaya maslaxa mursala istihsaan badaaytood ku khilaafsan waa iska majaal waasica majaalka waasica shariicadeena waxay u jiraysay in caqliga laga shaqeysay caqliga in laga shaqeysay waxa la yaab leh kutubaha madal shaafiiciyada oo kale waxa ku qoran minhaajka oo kale imaam nawawi wuxuu qoray مثلا wuxuu yiraahdo qof dhawaaqo nin baa dhawaaqay maalan wuxuu joogaa yani miisaal wuxuu yidhi nin maalan baqdaad joogaa dhawaaqay wuxuu dhawaaqay nin jidda jooga wuxuu yidhi hebelow gabadhayda heblaayo ahan kuu guuriyey markaasaa haatuf baa warkii qaaday buu yidhi kii kalaa maqlay marka markaasuu yidhi qabiltu waa aqbalay meherkaasu ma asaxayo meherkaa ma asaxayo haddeeraa waxaa la isku khilaafsanya marka oo la isku haystaa taleefonka gabadha ma lagu meherin karaa mise laguma meherin karo يعني إمام النووي رحمه الله تعالى قرن ما تلافه بعد واجد يعني waxa arkaysa mujtahidiinta ee maxaa ku leeyahay oo fuqahada aha siday cilmiga iyo maskaxda u kubciyeen waxay gaareen inay masaa'il intaas ay si iktishaafaan masaha tawila si iktishaafaan fuqahada muasiriinta oo nool oo mukhlisiinta ah oo cilmiga ka shaqeynayana waa sidoo kale marka waa majaal waasi'a oo lagu ilaalinayo shariicada ee ay ku ilaalisay aqliga لذلك هذا قرما لك اجتهادنا waxaa ijtihaadayna markaan wax barano markaan wax barano oo horta bal cilmiga aan barano oo qof walba cilmiga u fariisto hadda xoogaa dhibaata ayna ku dhacday dhibaatadayna ku dhacday waxaa weeye cilmiga barashadiisii baa iska yaraatay cilmiga barashadiisii nin walba xoogaa waa yaqaanaa muxaadarana waa jeedin karaa nin walba waa kaaftoomay ama jaamacad buu soo dhigtay jaamacaddii bakaloriyada markuu qaatay waa jaamic khariij waa ninka waxla waa khariij weliba innaga hadda مثلا دولك مركا تكتب العالم العربي مثلا دولك اد wax looga barto sida Masar iyo Suuriya iyo Suudaan iyo yaani qofka bachelorka haysta iska qab caadiya Suuriya da tagtid meelaha nimba tagaysa oo shirkadaha ka shaqeeya wuxuu ku leeyahay handasa madaniyan ka baxay waxa ka baxay handasa zaraaca ka baxay kulliyadaasan ka soo baxay kulliyada caafimaadka ka baxay kol shaha ma goyso baccalaureate inagana doctor baa leeyahay ninka baccalaureate soo qaatay Soomaa marka maxaa yeelay waxaa jooga niman dictora haysta mid laba dictora haysta mid saddex dictora haysta wiil dhalinyaro ah afartan jira oo waxaa arkaysaa saddex dictora haysta dictora fi shariica haysta oo ah matal cilmi xadiis buu ku haystaa markaas wuxuu ku haystaa haddana tafsiirka markaas wuxuu ku haystaa maxaa ku leeyahay taariikh sida hadda nin dictor cibaad la yidhahdo jaamacad meesha wax ka dhiga saddex dictora buu haystaa waan dhalinyaro ah qaar baa jira hadda sham aad ku arkaysid waa tabiib bashariya dictora buu ku haystaa shariicadana dictora buu ku haystaa ومهندس مدني او دكتوراه كويسه شريعتنا دكتوراه كويسه سو وجه لذلك وانا كوب شهر لقعد كريم عندنا انك نحوغا سيركا اي عيودكا لا فدينا علمي ان برنو سي عقلي انه كو كبعو والله سبحانه وتعالى اعلم